kulankan oo ahaa mid looga hadlayay nabadda gobolka mudug ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka gobolka mudug wasiiro xildhibaano iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland kulanka oo ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa inta badan looga hadlay sidii loo xaqiijin lahaa xaalka nabadgelyada gobolka mudug iyo in la dhammeeyo colaadaha ka jira qeybo ka mid a gobolka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayaa ka hadlay muhiimadda nabadda gobolka iyo sida maamulkiisa uu ahmiyad gaara u siiyey
waxaan rabaa baaqayga ku aadan gobolka mudug ee nabadda ah iyo dhammaan geega soomaaliyeed meel kasta colaada ka jirtaba colaada wayna soo daafta araggaas ayay noo yeeshay sumcad xumadaasay nabadday horumar la-aantaasay nagu kaliftay dhibaatada dalkeenna ka jira dadkii looga sheekayn lahaa halka ma fadhiyaan waxaan macno lahayn baa maalmo maalin walba la isku dilaya gobolka mudug siyaasadda dowladda puntland ugu aadan waxau leeyay in nabad lagu soo dabaalo labana lagula wada noolaado horumarkan loo jeedo waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo maamulkiisa shararkii isdabajoogka ahaa ee aan halka ku yeelanay guddooyinkii lasoo dhaafay oo ugu dambeeyey shirkii laba kun iyo labaatankii in qodobadii labada dowladood ku heshiiyeen ay maanta dadka reer mudug ku naaloonayaan waxaa muuqata nabad la taaban karo waxaa muuqda horumar ka ballaaran kii hore waxaa muuqda isdhexgal aanan la soo koobi karin wax walboo dad isku lahaayeen ayaa dib u soo noqday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay in galmudug ay diyaar u tahay sidii loo adkayn lahaa nabadda gobolka mudug
deegaanadan waxay ahaan jireen waa ognahay deegaano xaalad gaara leh gaar ahaan gobolkan mudug gobol si gaara xaalado gaara usoo maray ilaahay fadligiis meelaha ugu nabada badan labada isteed ayuu ahaa muddadii dambe oo ugu xasila halkeedii iyo meel kasii fiican baana kusoo celi karnaa aan ku soo celin waa dhab xigmadii ahayd nabad baa naasa nugan sal lagu fadhiisto wax la qabsado oo nabad ahayn ugu jiraan waxaanu wada ognahay dad muslimiin ah oo walaalo ah inay isku soo duulaan oo ay sidaas isku dilaan kii wax dilay iyo kii la dilay labaduba inay yihiin ahlunaar oo sidaas ay tilmaantay sharciyada alislaam maxaan ugu bararaynaa oo intaas oo adduun iyo aakhira seeg aan ku qaadanayna
madaxweyne siciid deni ayaa tilmaamay in odayaasha dhaqanka ay kala shaqayn doonaan sidii xal waara looga gaari lahaa colaadaha kusoo laalaabtay qeybo ka mida gobolka mudug dowladda puntland mar walba waxay diyaar u tahay inay wakti ku bixiso oo maal ku bixiso oo caqli ku bixiso sidii dadkan ay u heli lahayeen deganaansho nololeed iyo mid amni waxaan rabaa inaan halka ka ballan qaado haddaan nahay anuu ku hadlaya magaca dowladda puntland inaan diyaar u nahay wax kasta oo nabadda gobolka mudug wax ka qabanaya hadday tahay gacansiinta ciidamadii kala duwanaya xasilinta iyo kuwii isku dhabkaha ee guliiskaha hadday noqon lahayd odayaasha nabadda ka shaqaynaya iyo hadday noqon lahayd inaan qabaa'ilka gacan ka siino siday nabad u gaari lahayeen waxaan rabaa inaan ka caddeeyo halka inay dowladda puntland qabaa'ilka dega puntland ay qolo kasta ahaadaan ee gacan ku siinay colaad waxaa keliya ay kala shaqayn kartaa waa nabad iyo horumar waxaan ka rajaynayaa bulshada reer galmudug madaxdeeda kala duwan hadday noqon lahayd madaxda siyaasadda iyo kuwa dhaqankaba inay arrintaas sidii nagula shaqayn jireen ay kasii horumariyeen madaxweyne qoorqoor ayaa tilmaamay in galmudug iyo puntland ay kaalin weyn ka qaadanayaan wax walba oo nabad lagu heli karo wax maanta annaga malaha dee doqonnimo iyo waxay noo tahayba aniga iyo siciid deni iskuma aan tilmaano iskumana sheegno iskumana iskumana naqaan ilaahayna waa ka magan galnay wax yar oo badan oo nabad ahayn oo aan taageernay haba yaraatama jirto maantana waxaan taageeraynaa sidii baan nabadda u taageerayna dhinacayaga sida walaalkii u sheegay intii dadaal horay u gashay oo hore u gelinay baan nahay reer galmudug dhinac intii iyo ka badan baanu gelinaynaa iskuna waraysanay saaxiibkay waxaan leenahay u dayn mayno odayaasha iyo waxgaradka iyo dadkii halmaxalliga ahaa ha qabteen nabadda ha ka shaqeeyeen u dayn maynee waxaa soo bixi doona go-aamo iyo talooyin aan haddaba rabno inay ku dhaqaaqdo nabadii ee hadal uga hari mayno inkastoo kulanka uu ahaa mid inta badan looga hadlayay nabadda gobolka mudug iyo sidii loo dhammayn lahaa shaqaaqooyinka ka jira qaybo ka mida gobolka mudug haddana madaxda labada maamul waxa ay madasha ka ballan qaadeen dhammaynta colaadda bariga gobolka mudug taasi oo dhowaan dhex martay dhinacyaha halkaa wada degan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a galkacyo